maanta oo khamiis ah waxa ay ku beegan tahay munaasabadii mawliidka ee dhalashada nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee waxaana meelo badan oo dunida islaamka oo soomaaliya ay ku jirto laga xusayaa munaasabadan iyadoo isu soo baxyo waaweyn iyo kulamo lagu weyneynayo dhalashada nebigana maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay kulanka gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano culimoudiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada taa oo gunaanad u ah kulamo toddobaad ka socday masaajidada magaalada muqdisho sheekh cabdirisaaq sheekh cali ibraahim oo ka mid ahaa culimoudiinkii ahlu sunna ee munaasabadda ka qayb galay ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido shacuubta islaamka maalinta dhalashada nebiga walaalayaal mawduucu iyo ayshumaatinka maanta wuxuu ku saabsan yahay u dabaaldegida nabigeena u dabaaldegayna sala allahu calayh waalihi wasalama dhalashadiisa waxaa wehelisaa ku tawasulida nabiga ku tawasulayno dhibaatadeennibaa badatay soddon sanaanu cagaha la sii gelaynaa inaannu ilaahay barinno dhibaatadan na daashatay nagu raadtay inaannu ilaahay ka barinno inuu ilaahay naga qaado wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta soomaaliya cabdulqaadir sheekh bakdaadi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay kulanka maanta ayaa sheegay inay waajib tahay in la weyneeyo xuska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana dowladdu ay fasaxday dhammaan shaqaalaheeda munaasabada awgeed maanta marka waxaan ku faraxsanahay dhaqankeennii wanaagsanaa ee ku saabsanaa xafladda mawliidka sidaad u noolayseen madaxdiina way ka soo qayb gashay dowladdii waayada maxaan ku idhahdaa ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay sagaane uga dhawaaqay guddoomiyuhuna baarlamaanka uga dhawaaqay in maxaan ku idhahdaa aanu dib u noolaynay nidaamkeenna iyo qawaaniinteenneena ku jirtay ilaa lixdan sagaalkii kacaanka unbaa bedelo yareeyey maalmaha fasaxa laakiinse qawaaniinta dalkay ka mid tahay maalinta ciid inay maalin inay tahay maxaan ku rahdaa cudla rasmiya ama fasax rasmiya mawliidku inuu yahay hadda wixii ka dambeeyana sidaas bay ahaanaysaa ilaahay fadligiis gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo uu weheliyey ku-xigeenkiisa oo gunaanadkii munaasabada soo xiray ayaa xusay in mawliidka xuska dhalashada nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariista korkiisa ha ahaatee ay dowladda u aqoonsatay in ay ka mid tahay maalmaha qaranka uu leeyahay isagoo shacabka faray in la weyneeyo maanta oo kale
maalinta mawluudka uu yaray uu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka soomaaliyeed bisha annagu aan nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawluud waana ummada keliya oo magacaa u taqaana bishaas micneedu waxaa weeyaan awoowayaasheena ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibaahi rasuul alayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen intaas baa baarlamaanku uu ka turjumay guuxaas shacbiga ayuu u tarjumay inuu rasmi ka dhigo wax siyaada aan samayni kara ma jirto haddaba si shakiga u baxo mar dambe aan la isweydiinin mawluudka ma in in ramaynayaa mise ma aha si shakiga u baxo anigoo ah gudoomiyaha baarlamaanka oo ku-xigeenkayga koowaad i garab joogo waxaan inka codsanaynaa inaad salliga nagu kaalmaysaan alla kaalmasta qaadayna masaxidii dacwadinka
dhammaan mas-uuliyiintii munaasabada ka qayb galay oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka ayaa goobta ka qaaday qasiido nebi amaana taa oo xamaasad ku abuurtay dhammaan qof kasta oo goobta ku sugnaa oo culimo udiinka ay ugu horeeyeen islamarkaana ay jiibinayeen inkastoo munaasabada maanta si weyn looga xusay magaalada muqdisho ayaa culammada qaarkood ay ku doodaan in wax wanaagsan ayan ahayn habka xuska loo dhigo oo aanay nebiga ka sugnaanin inta uu noolaa kooxda al-shabaab ayaa horay uga mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayaan in wax isku soo bax ah oo ku saabsan xuska mawliidka lagu sameeyo saynab abuukar maxamed v o a muqdisho